Wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka Hirshabelle ayaa wado dadaalo dib u heshiisiin lagu kala dhexdhigaya dadka ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe. Degmada Cali Gaduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa laga daafuray wejiga saddexaad ee nabadeynta bulshada wada degta degmadaasi iyadoo ay horey ugu guuleysatay in ay xaliyaan khilaafaad u dhexeeya beelo walaalo oo halkaasi wada dega. Goobta furitaanka waxaa goobjoog u ahaa wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka Hirshabelle, maamulka degmada Cali Gaduud, odayaasha dhaqanka iyo bulshada inteeda kale. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Cali Gaduud Jaalle Cali Maxamed isaga oo soo dhaweeyay dadaalada ay wado wasaaradda dib u heshiisiinta.
waxaana ku rajeyni doonaa haddii ilaahay doonto rajada aan leenahay waxay tahay labada maalmood oo ka dhiman ee xaajadaas inay noo soo dhammaan doonto oo alxamdulilaahi aan wax fiican kasoo shaqeyn doono aan wax badan kasoo kasoo dhalaali doono wax fiican kasoo dhalaali doono anigu markaan isu kayn sheego waxaa la yidhi hilmaan hadal kuma jiro waxaan ahay gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada masaajid cali guduud ahna kusimaha degmada gudoomiy gudoomiyaha degmada kusimihiisii kusimihii aan ahay gudoomiyaha afkiisaan ku hadlayaa kaygaan ku hadlayaa bulshada keedaan ku hadlayaa waydi soo dhaweyneynaa soo dhawaada dowladda hirshabelle soo dhawaada wasiirka dib u heshiisiinta iyo garbihiisu soo dhawaada adigee tiimkaaga wadin salaameynaa wasiir soo dhawow gacmo furanku soo dhawow waa jecelnahay wanaagaan jecelnahay nabadaan jecelnahay walaalnimadaan jecelnahay islaamnimadaan jecelnahay waan idinku jecelnahay inaad si mugla noogala qaadatiin dhanka kale wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka Hirshabelle Cabdulaahi Maxamed Cumar ayaa odayaasha dhaqanka kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan nabadda.
runta waxaa ilaahay looga xamdiyaa waaye waxaan rabaa waqtiga waa gaaban yahay walaalaha fadhiya meeshaan sidii walaalihii idinka horreeyay wanaagga kasoo baxay mid lamid a idinkan kasoo bixi doonaan rajeehaynaa in yacni la xeeriyo wanaaggana laga aado yacni mataqaanaa hadallada xanaftana la ilaaliyo leesu turo leesu nuglaado gogoshana la ixtiraamo waa rajeehaynaa insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo dad wax la fara ma tihidiin ahlulxalli walcaqdiga yaa tihiin dadka yacni mataqaanaa dadkan ayaga dhaqi jira oo soo hogaami jira yaa tihiin marka saas daraaddeed dardaaran badan uma baahnidiine insha allahu tacaala qeybtii saddexaad ayaa noonoo furan saasayna noogu furan tahay kusoo dhawaada waxaa daadihi doona odayaasha labada dhinac khiyaarta nabaddoonada daadihi doonaan wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka Hirshabelle ayaa muddooyinkii dambe ku howlan nabadeynta beelo walaalaha oo wada dega degmada Cali Gaduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe